waxay xalay ka dhacay magaalada muqdisho balse marka hore isla magaalada muqdisho waxaa gelinkii dambe shalay lagu soo gebagabeeyey shir wadatashi ah oo maalmihii ugu dambeeyey halkaasi uga socday madaxda federaalka ah iyo kuwa dowlad goboleedyada soomaaliya gebagabadaasi ayaa laga soo saaray warmartiyad lagu dhisay guddi magaciisa lagu sheegay madasha wadatashiga qaran ee hanaanka doorashada labada kun iyo lix iyo tobanka guddigaasi isla madaxda hadda shiraysa ayaa la sheegay inuu xubno ka yihiin waxayna go-aan ka gaari doonaan qaabka uu dalka u yeelan kara u qaban karaa nidaam doorasho haddaba maxay noqon karaan wadiiqooyinka u furan madasha ee ay darsayaan arrimahaasi iyo qaar kale ayaan waxaan hor dhignay maxamed caalin oo ka faalooda arrimaha soomaaliya faarax lamaana ayuu u warramay wixii shirkaasi isaga uga baxay
waxa iga baxay shirkii saddex maalmood socday madaxda dawladda iyo madaxda baabul goboleedyada iyo guddi bay dhiseen guddiga madasha qaranka marka waxa iga baxay ilaa hadda waxaanan fahmin hawshu aad bay u adag tahay waxaan markii xasan sheekh madaxweyne xasan sheekh la doortay ayay hawsha in la bilaabo marka waxa iga baxay inay waqtigu aad u leeyahay hawshuna badan tahay maxamedow sida muuqata hadda ee waxaa meesha ka maqan doorkii bulshada rayidka ah marka ma kula tahay in bulshada rayidka dib looga soo dari doono geedi socodka iyo habka hadda wax loo wado
may u malayn maayo aniga inay lagu soo darayo waxaan u malaynayaa in ay adkaan doonto maadaama power sharinka ay dawladdu isku kooftay dawladdu waxay tiri toban wasiir oo wasaaradood oo hawl qaban doona iyo intii kasoo hartayna maamul goboleeday siiyeen marka aniga igala muuqato in bulshada rayidka wax badan la siin doono kulamo kale ayaa dhici doona waxaana la samayn doonaa guddiyo iyo qorsho howleedyo bilaha soo socda ilaa iyo december ilaa iyo january marka ma is leedahay wakhtigaas toddobada bilood ama siddeedda bilood ah oo uu ku filan yahay inay wax ku qabtaan waxay ahayd shirkii ugu dambeeyey ee new dealka ee bishii julay dhacay labaatan iyo sagaalka soddonkeeda ayay hawshan in lagu qabta ahayd shirka maamul goboleedka jubbaland iyo maamul goboleedka puntland way diideen marka waxaan u malaynayaa in kollay wakti kororsi u iman doono uma anugu sida aan ku naqaano brocesska hadda jira suurtagal ma aha dad ilaa hadda khilaaf ka dhexeeyo oo ilaa hadda mataqaana calimasaarkii axmedoobe ayaa la tegey haddana shirkan hadda maanta la qabtay wuu shir deg deg u ahaa inuu octoobarna iyadoo wixii aan lagu heshiin waxaa ka dhexeeya puntland iyo galmudug maamulka jubbaland oo ku doodayaa in laga saaro maamulka meel gaar ah sunna jameeca oo meesha ka maqan marka ni hawlaba dhaqaalaha adduunka oo xumaaday yaa lacagta yaa maalgelin doona marka anigu iyo dadka aqoon maahin waxay aaminsan yihiin inuu dib u dhici doono doorashada lagu talagalay inay dhacdo august ama septembar sanadka soo socda waxaana ugu ugu ugu dar waxa yaa yaa maalgelin doona marka shaki baa ku jira miyaa leedahay lacagta meeshii laga heli lahaa ha taas taas way ta qodobka ugu mistaas lacagta meesha laga heli lahaa marka ma kula tahay in xal lagu qanco oo bedela doorashadii qof iyo cod noqon lahayd inay la yimaadaan haddiiba lacagti la helo muhiimaddu waxa weeye haddii doorasho hadda waa hadda octoobar baa kulanka dambe waxay ballameen inay octoobar inay qabtaan kulanka soomaali ee ku tashan doonto ee guddiyada la tirina waxay qabdhici doontaa december marka waa intaasi guddiyo xafiiska prime minister ka shaqayn doona ayaa ku jira warmartiyeedka waa toddoba qodob waa waa lix bage waa la akhrisay hawlaha yaa soconsiinaya yaa donariska ah oo soconsiinaya ayaa la isku haya marka meesha qodobka maanta ugu weyn ee yaalla waxa weeye doorashooyinka guddiyadan kostigooda sakuurtkooda yaa maalgelin doona maxamed marka si guud haddii aan u fiirinno qodobadii lasoo bandhigay ee warmurtiyeedka ku qornaa iyo wixii laga shirayey dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafayba ma waxaa leedahay waa hal bacad lagu lisay ha biko dadka dhegaysanaya markaan runta u sheegno waa hal bacaad lagu lisay maxaa weeye khilaafkii makaaniga ahaa khilaafku waxa weeye maamulka puntland iyo warmartiyeed bay xukuumadda soomaaliya mar hore soo saareen iyaga dhexdooda ah jubbaland iyo dowladda federaalka warmartiyeed bay soo saareen khilaaf baa wuxuu jiray maamulada galmudug iyo puntland wixii waxan soomaali baa iska leh wixii iyadoo aan laga heshiin in wax duuduub ah lasoo saaro qof walba wuu garanayaa marka hadalka inta ugu dambaysa waxa weeye kow dhaqaale lama hayo labo looma muuqato wax lagu heshiiyey oo ummadda soomaaliya ay ku heshiisay oo ah in lagu gudbo xilliga iyo ta saddexaad waktigoo yar waa saddex ciladood baa jira
kaasi wuxuu ahaa maxamed caalin oo ka faallooda arrimaha soomaaliya waxa uu khadka taleefonka ugu warramayey wariyaha b b c da faarax lamaane